bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba qodobada aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka ayaa shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya isagoo magacaabay mas-uul kale madaxweynaha dalka ayaa sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu baalmaray dastuurka dalka amrayna in agaasimaha nabad sugidda uu shaqadiisa sii wato xiisadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa cirka isku sii shareertay iyadoo mucaaradku ay ka walaacsan yihiin arrinkaasi midowda musharaxiinta mucaaradka ah ayaa bogaadiyey go'aanka uu ra-iisul wasaare roble xilka uga qaaday taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka guddiga doorashooyinka heel federaal ayaa soo dhoweeyey heshiis laga gaaray khilaafka arrimaha guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dabley hubaysan oo isku rasaasiiyey qeybo ka mid a degmada dayniile taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa ka jawaabay amar ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa soo dhoweeyey heshiiskii ay wada gaareen ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo cabdi xaashi cabdilaahi qaar ka mid ah ehelada ikraan tahliil ayaa wacad ku maray in ay qalqal gelinayaan amniga guud ee doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiis hor leh oo la xiriira cudurka covid nteen ee dalka akhbaaraadka dibadda warka iyaga aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah xoogaga isku magacaabay kacdoonka afghanistaanna ayaa sheegay in wadahadallo ay saldhig u ah nabadgelyada ay la furi doonaan kooxaha dalibaan iyo militariga dalka geni oo afgembi kula wareegay talada dalkaas mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniin ah taarikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun iyo koob iyo labaatanka intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkii ugu doorka roonaa haatanna kusoo dhowaada iyagoo intii hore ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya isaga oo magacaabay cid kale oo maamulaysa hay-addaasi dhanka kalena madaxweynaha dalka ayaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu baalmaray dastuurka dalka isagoo amray in hay-adda markaasi agaasimaheedu uu shaqada sii wato waxaana jirta in cirka isku sii shareerayso xiisadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyadoo arrinkaas ay xubnaha mucaaradka ahna ay walaac xoogan ka muujiyeen islamarkaana ay ka dayriyeen arrinta dib usoo laablaabatay ee ku aadan khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qodobkaas waxaa inoo eegi doona wariyaheenana soomane waxaa cirka sii galay khilaafkii xilligan u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble kadib markii maxamed xuseen rooble uu qaaday tillaabooyin aan la mahadin si aadna ugu qancin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xalay ku qornay digreeto uu soo saaray agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya fahdi yaasiin taasi oo ku sheegay in ra-iisul wasaarahan uu ku gacan siiro dalab dhowaan kaga yimid ee ah afartan iyo sideed saac in lasoo gudbiyo arrinta ikraan tahliil oo la sheegay inay ku maqan tahay gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa la sheegaya falcelinta keliya uu qaadan kare ah in warqadda kasoo baxday fahad yaasiin uu kaga qaadi karo xilka ayaa waxaa warkii la filayay soo baxay xalay isagoona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shaqo joojin iyo magacaabis kumeel gaara sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble marka uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad sagaashan iyo sagaalaad boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka qayxaniyana awoodda xukuumadda federaalk ee soomaaliya marka uu arkay qodobka tobanaad ee dastuurka ee ka hadlaya in awoodda dowladda maanan isticmaali karin eena kumeeldha ama weliba si kumeel dhac u ahayn dowladnimadii jiritaanka soomaaliya markuu arkay saddex iyo tobanaad waa qodobka saddex iyo tobanaad dastuurka kana hadlaya xaqa nolosha markuu arkay qodobka boqol labaatan iyo toddobaad ee ka hadlaya in ciidamada dhexdeeda ay ka noqdaan arrimaha siyaasadda islamarkaana garowsadaan sida agaasimaha hay-adda nabad sugidda ugu milmay arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo aada u xasaasi ah markuu tixgeliyay go-aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu baarlamankii tobnaad hortiisa ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hogaaminta doorashada iyo amniga guud ee dalka markuu garwoodsaday in xubnaha ama weliba warbixintii hay-adda ay ku salaysnayd kiiskii kraan tahliil faarax aynan ahayn mid aan lagu qanci karin markuu arkay warqadda sumadeedu ay tahay x t c h s n q l d afar iyo toban koo iyo labaatan oo uu soo maray agaasimaha guud ee nisa taasi oo muujinaysa sida ugu mad- wa- sida ugu madax adeegay inuu fuliyo amarka ra-iisul wasaaraha afarta bisha sagaalaad sanadka laba kun koob iyo labaatan ee lagu furay in afartan iyo sideed saace gudahood lagu keeno warbixin dhammaystiran laguna qanci karo markuu tixgeliyey duruufaha doorashada ee dalka ku jira danta guud ee cadaaladda ilaalinta sumcadda hay-adda nabadsugidda qaranka iyo ka hortagga khatarta amniga ee ka dhalan karta wuxuu xeeriyey kow qodobka koowaad ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu shaqada gebi ahaanba ka joojiyey agaasimaha guud ee hadda sirdoonkii nabadsugidda qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir qodobka labaad waxaa si kumeel gaar ah loogu magacaabay sareeyo guud bashiir maxamed jaabac bashiir goobe agaasimaha hay-adda sirdoonka ah iyo nabadsugidda qaranka soomaaliya qodobka saddexaad wuxuu dhammaan faray dhammaan hay-adaha kala duwan ee- ama ka dhexeeya shaqada agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka inay gacan ku siiyaan hogaanka kumeel gaarka si uu xilgashadiisa u guto afar agaasimaha shaqada laga joojiyey wuxuu faray inuu xilka ku wareejiyo agaasimaha kumeel gaarka ee hadda si sad muddo saddex maalmood gudahood uu ku bilaabanay ama ka bilaabanaysa marka uu siixo ra-iisul wasaaraha warqadan shan xeer ilaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa la faray in uu baaris rasmi ah ku sameeyo kiiska ikraan tahliil faarax kadibna horgeeyo maxkamadda sharciga ah si awood ay ku dheehan tahay lix xeerkan ayaa la sheegay inuu dhaqangelayo marka uu siixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waa uuna siixay sidaa warqadda lagu shaaciyey wixii halkaasi ka dambeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isha lagu hayay tillaabada uu qaadi karo waxaana farmaajo la sheegay in uu qaaday tillaabo ay si aada usoo dhaweynayaan siyaasiyiinta sida aadka ugu dhow villa soomaaliya waxaana maxamed cabdulaahi farmaajo uu faray mudane fahad yaasiin inuu sii wado hogaaminta hay-adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka uu arkay warqadda sumadeedu ay tahay x r w saddex boqol afar iyo toban sagaal laba kun koob iyo labaatan oo uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo ku saabsan saqa- shaqo ka joojinta taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo magacaabista taliya kumeel gaara markuu arkay qodobka sideed iyo tobanaad iyo sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk uu yahay ilaaliyaha iyo horumaryaha nabadida aasaasiga dastuurkan uu yahayna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hagaya awoodda laanta fulinta xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaasha ciidanka qalabka sita waa ciidanka qalabka sida taasi oo ku eg tola soo jeedinta iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda iyo dhaqaalaha maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo dareensan muhiimadda amniga dalka uu u leeyahay hay-adda- hay-adda nabadsugidda ee kaalinta kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisada ay ku hayaan soomaaliya iyo saaxiibada caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ilaalinaya mas-uuliyadda ka saaran joojinta tilaabo kasta oo dhiiringelin u noqon karta kooxaha argagixisada wiiqeynsana sumcadda iyo kaalinta shaqada alaamaha amniga wuxuu xeeriyey wuxuu xeeriyey madaxweynaha jamhuuriyadda qodobadan kow go-aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble in uu yahay mid baalmarsan xeerka aan waafaqsanayn dastuurka kumeel gaarka ee dalka waxaa la farayaa taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Mah- fahad yaasiin xaaji daahir inuu sii wado hogaaminta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegid wareegitaankiisa madaxweynaha uu ama wareegtadii uu soo magacaabay ama wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay saddex hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa la farayaa inay horkeento golaha amniga qaranka warbixin laga sugayay marka lagu mudeeyo kulankii ugu horeeyay ee golaha amniga ama weliba golaha amniga qaranka afar ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu farayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhammaystirka doorashooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyey war qoraal oo kasoo baxay villa soomaaliya kaasi oo soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isaguna warqadda muhiimadda ugu weyn ay tahay in madaxweyne farmaajo uu faray mudane fahad yaasiin taliyaha hay-adda nabadsugidda inuu sii wato hogaaminta hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka isaguna maxamed cabdulaahi farmaajo xilligan ku gacan seeray dalaba ra-iisul wasaaraha dalka ama weliba go-aan ra-iisul wasaaraha dalka uu shaqada kaga joojiyey taliyihii hay-adda nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenaan soomane xubnaha midowda musharaxiinta ayaa dhankooda waxa ay bogaadiyeen go-aanka uu ra-iisul wasaare roble xilka uga qaaday agaasimaha hay-adda nabadsugidda fahad yaasiin warqad qoraal ah oo kasoo baxday xubnaha midowda musharixiinta ayaa waxa ay si aada ugu soo dhoweeyeen go-aanka mas-uuliyadda ay ku dheehan tahay ee uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu shaqada kaga joojiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir waxaana golahu uu sheegay inuu arko go-aanka shaqo joojinta ah mid fure u ah cadaalad ay helaan ehelada iyo sidoo kale qoyska ikraan tahliil oo afduub iyo dilba la isugu daray sida ay tilmaameen islamarkaana warqada lagu xusay waxaana kaloo ay sheegeen in tani ay bilow u tahay soo celinta sumcadda hay-adda iyo kalsoonida ay shacabku ku qabi karaan goluhu waxa uu sidoo kale qabaa in markaani arrintu ay tahay in ay ka dalbanayaan in baaritaan lagu sameeyo taliyaha xilka laga joojiyey waxaana sidoo kale golaha qoraalka kasoo baxay lagu sheegay in goluhu uu arko qoraalka kasoo baxay villa soomaaliya inuu yahay mid lagu carqaladeynayo xilka qaadista lagu sameeyey iyo shaqada ra-iisul wasaaraha goluhu waxa uu arkaa qoraalka ka soo baxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhammaaday inuu carqaladeynayo islamarkaana uu isku dayayo inuu cuuryaamiyo in cadaalad loo raadiyo qoyska ikraan tahliil oo lagu qalqalgelinayo amniga dalka iyo kan doorashadaba ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday waxa uu cadaystay in uu saaxiibkiisa kala weyn yahay ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo dastuurka dalka iyo danta qarankaba ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xubnaha midowda musharixiinta goluhu waxa uu cadaynayaa in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu mas-uul ka yahay amniga dalka iyo kan doorashada waxa uu goluhu garab taagan yahay mar walba go-aanka uu cadaalada ugu raadinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ehelada iyo qoyska ikraan waxaana ay sheegeen in ay ka dhaxayso in markaasi la qaato mar walba go-aanka ra-iisul wasaaraha islamarkaana madaxweynaha uu mudaxileedkiisu dhammaaday waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in markaasi hoggaanka nisa iyo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale intaba ay tahay in ra-iisul wasaaraha amniga iyo dhan walbaba isaga lagu raaco waxa ay sidoo kale sheegeen in hoggaanka cusub ee markaasi ay yeelatay hay-adda in markaasi ay ka shaqeeyaan sidii ay cadaalad u heli lahayd ikraan tahliil waxaana sidoo kale goluhu uu ugu baaqay ciidamada qalabka sida in ay fuliyaan amarada ra-iisul wasaaraha kana fogaadaan wax walba oo ah ku milmidda siyaasadda sidoo kale waxaa looga digay ciidamada in ay ku kalsoonaadaan islamarkaana ay ku kaftoomaan waa inay ku kaaftoomaan fariimaha madaxweynaha mudaxileedkiisuu dhammaaday ee lagu qalqalgelinayo amniga dalka ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay golaha midowda musharixiinta sidoo kale godaha waa golaha midowda musharixiinta ayaa waxa ugu baaqaya shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamkaba inay gacan ka siiyaan ra-iisul wasaare rooble sidii uu cadaalad ugu raadin lahaa ehelka ikraan tahliil islamarkaana dalka loogu diyaarin lahaa doorashooyinka lagu suurtagelinayo isbedelo deg deg ah oo si nabad iyo xasilooni ku dhacda ugu dambeyntii golaha midowda musharixiinta ayaa waxa uu sheegay inay rajeynayaan in agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda inuu soo celin doono sumcadda hay-adda uuna ka fogaan doono wax kasta oo dhaawacaya kalsoonida iyo sidoo kale aaminaada lagu qabo hay-addan iyo hoggaankeedaba goluhu waxa uu mar walba garab taagan yahay sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoyska iyo ehelada ikraan tahliil ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xubnaha midowda musharixiinta oo si aada loogu taageeray go-aanka uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble xilka kaga qaaday agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin iyadoona arrinkan ay noqotay mid si aad ah ay siyaasiyiin dhowr ah ay noqdeen kuwo si aada ugu taageeray go-aankan iyadoona xubnaha midowda musharixiinta ay noqdeen kuwo markaasi iyaguna dhankooda ku raacay in ra-iisul wasaaruhu uu go-aan loo baahnaa qaatay dhanka kale qaar ka mid ah ehelada ikraan tahliil ayaa wacad ku maray in ay qalqalgelinayaan amniga guud ee dalka gaar ahaana amniga doorashooyinka haddii ikraan cadaalad loo waayo sida warkan mar kale inoogu faahfaahinayo ana soomale iyadoo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa uu hogaanka u ahaa taliya fahad yaasiin xaaji daahir dhowaan warqad ka soo baxday la sheegay in ikraan tahliil oo ay ka tirsanayd hay-addaasi ay ku maqan tahay gacanta kooxda dagaalyahan waa kooxda al-shabaab kuwaasoo la sheegay in bilooyin ka hor ay ku dileen gobolada jubbooyinka oo xilligan maamule axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa si aada arrintaasi kaga soo horjeestay siyaasiyiinta cuqaasha ehelada dadkaasi iyo weliba mucaaradka sida gaarka u dhaliila dowladda xilligan uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo mid qaar ka mid ah ehelada iyo weliba mid ka mid ah ehelada la ama sida gaarka isugu dhow- ama isugu dhow yihiin ikraan taliil farax oo si gaar ula hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho kana mid ah siyaasiyiinta xilligan falanqeeyaasha ayaa waxauu xilligan sheegay in haddii ikraan tahliil faarax ay weyse cadaalad xilligan ay dalka aysan doorasho ka dhici wa- aysan doorasho ka dhicin sababo uu ku sheegay in Tigran- ikraan tahliil faarax ay ahayd gabar s- wax baratay kuwaasoo u shaqaynaysay dalkeeda waxa uuna carabka ku dhuftay in maxamed cabdulaahi farmaajo iyo taliye fahad yaasiin oo xilka laga qaaday ay gebi ahaanba isku raaceen in laga takhaluso xilligaana uu sheegay in xilligan ay nooshahay ikraan tahliil kuna jirto gacanta hay-adda nabad sugidda soomaaliya haddii wax jawaaba laga waayo ee waqti dheeraysi iyo si kale ay noqoto waxa weeye doorashadu xataa ma dhici doonto meeshaan balaayaa ka bilaaban doonta waana wa- waana waxaana weeye xaq weeye Waay.
gabar dhalinyara masaakiina soomaaliya maaragtay een magaaladeeda joogta in saa loo galo oo weliba aan hadda maqlaynay maaragtay waa la ku- inta la kubsaday waa la xumeeyey ayaa haddana dil loogu daray waxaan ku yidhi waa waxaan weli soomaaliya ka dhicin marka meeshay gaarto waa la arki doonaa qolyuhuna waa cabaysan yihiin qof walbaana waa xanaaqsan yahay noloshu waxa weeye mar haddii xanaaqu kaa bato waa maaragtay een, noloshu maaragtay een, waxba waxba kula noqon mayso marka aad iyo aad baa maaragtay meesha ay ka dhamto hawiye way xanaaqsan yihiin soomaalida inta maaragtay wanaagsan oo sharafka leh ay u xanaaqsan yihiin yani wax dawla ku kacdana maaha wax is- iisaan baniaadan ku kacana maahan oryaanka xataa sagaashan iyo kowdii kuma kaci jirin laakiin waa la tusayaa qaraarkeeda geerida hadday hadday dhimatay geerida ay dhidhimisay waxa weeye iyaguna waa dhidhimi doonaan insha allahu tacaala xukuumadda waxaa la gudboon in haddii xukuumada jirto inay istaagto xilka in laga qaado faad yaasiin kulananjiis kuwa ka hooseeya totally markay xilka laga qaadana maxkamada cadaalada in la soo taago ayaa la gudboon si arrintu u qabowdo markaasna eh, fadhiga ruux gabadhii la helo oo hadday dhimatana la helo hadday nooshaana la helo ayaa la gudboon si kastaba hadalka siyaasigan ayaa kusoo aadaya iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble xalay uu gebi ahaanba shaqada ka joojiyay agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya fa- taliya fahad yaasiin xaaji daahir iyadoo arrintaasi uu ku gacan seeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isagoona taliya fahad yaasiin si deg dega loo amray inuu wato hogaaminta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka
maxsanid anas taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo warkiisa ayuu inoo faahfaahinayay aada u mahadsan yahay dhanka kale haddii aynu egnana faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dabley hubaysan oo isku rasaasiyey qeybo ka mid ah degmada dayniile ee gobolkani banaadir warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dabley hubaysan iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo xalay qeybo ka mid ah degmada dayniile ku dagaalamay iyadoona rasaasta si aad ah daryankeeda looga maqlayay qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaana ciidamo iyo dabley hubaysan oo ilaa iyo haatan la sheegay in aan la garanayn heybtooda xalay toole ay rasaasi ku dhex martay qeybo ka mid ah degmada dayniile wararka aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay iska caabiyeen dableyda hubaysan islamarkaana si rasmiya ilaa iyo haatan aan loo xaqiijin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay balse waxaa la tilmaamay in dableydii hubaysnayd ee ciidamada dowladda israsaaseyntu ay dhex martay in ay goobta isaga baxsadeen islamarkaana ilaa iyo haatan aysan wax warag ka soo bixin hay-adda waa hay-adaha kala duwan ee laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo loogu hadlayo israsaaseynta ila deegaanka ayaa waxa ay kusoo waramayaan in mar qura xalay toole ay maqleen rasaas ay isweydaarsanayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dabley hubaysan walow aysan sheegeen inaysan xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay dagaalkan ama israsaaseynta dhex martay ciidamada dowladda iyo dableydan humaysan balse waxa ay sheegeen in cabsi xoogan ay soo food saartay kadib markii ay maqleen rasaasta ay isweydaarsanayeen labada dhinac waxaana ay tilmaameen in arrintan ay ahayd mid kadis ku noqotay iyadoona dadka deegaanku ay sheegeen in rasaasta mar qura ay ka maqleen qeybo ka mid ah degmada daynile ee gobolka banaadir dowladda federaalk soomaaliya iyo war kama aysan soo saareen mana jirto cid ilaa iyo haatan si rasmi u sheegatay israsaaseyntan iyo cidda ay ka tis- ama ay ka tirsanaayeen dableydan weerarka ka geysatay qeybo ka mid ah degmada daynile ee gobolka banaadir dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu dambeeyey caabuqa covid nteen ee dalka laga helay sida warkan uu ku eegayo cabdalla maxamed maxamuud wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka covid nteen ee guud ahaan dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ee xogta fayraska corona ku sheegtay in la diiwaangeliyey boqol iyo lix xaaladood oo cusub oo covid nteen ah afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay shan qof ayaan u geeriyootay waxaana ka bogsatay toddobaatan iyo laba ruux wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marow fawsiye abiy karnuur ayaana caddeysay in xaaladaha cusub ee laga diwaangeliyey somalilan afartan iyo afar qof halka puntland laga diwaangeliyo soddon qof gobolkani banaadirna laga diwaangeliyo toban iyo toddoba qof jubbalandna saddex qof koonfur galbeed ayaana laga diwaangeliyey hal qof halka dowlad goboleedka galmudugna laga diwaangeliyo koob iyo toban qof konton iyo lix ka mid ah bukaanada la xaqiijiyey waarag halka ay yihiin konton haween tirada xaaladaha guud ee covid nteen ee dalka laga diwaangeliyay ayaa gaartay toban iyo toddoba kun sideed boqol soddon iyo labo waxaana ka bogsatay sideed kun toddoba boqol soddon iyo shan ruux guud ahaan kun iyo labo qof oo ruux ayaana waxaa geeriyootay cudurkani marow fawsiye abiy karnuun ayaana bulshada u ka codsatay inay qaataan tallaabooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ka takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada si loo ogeysiiyo khatartan cudurka u keeni karo dadka maadaama uu mar kale soo labakaaleeyay halista cudurkani covid nteen ayna hadda ku dadaalaan qaadashada tallaalka cudurka covid nteen ee guud ahaan dalka
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay waryaheena cabdillah maxamed maxamuud qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa soo dhoweeyey heshiiska ay wada gaareen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddoomiyaha aqalka sare xilli ay caqabadaha ugu waaweyn ee dalka qeyb ka ahayd arinta gobolada waqooyi iyo sida loo qeybsanayo maamulka kuraasta gobolada waqooyi muddooyinkii ugu dambeeyeen ay si aada u hortaagnaayeen arrimaha doorashooyinka ayaa mar qura waxaa laga gaaray heshiis isafgarada iyadoona labadii garab ee isku hayay mas-uuliyiintii kale hogaaminaysay ay mar qura shalaytooda ku gaareen ayaa si aada waxaa arrintaasi usoo dhoweeyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka mid ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid loo baahan yahay in la bogaadiyo islamarkaana uu si aada usoo dhoweynayo in heshiis ay gaaraan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare cabdi xashi cabdilaahi iyo sidoo kale mahdi maxamed guuleed qatar oo uu sheegay in ay gaareen go-aan geesinimo leh islamarkaana ka farxiyay shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in oodin ku taagnayd qof walba oo daneynayay doorashada iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda soomaaliya ay ahayd mid ka foqday waxaana uu tilmaamay in arrintan ay tahay mid loo baahan yahay in laga dhabeeyo isaga oona ku bogaadiyey tallaabada ay qaadeen labada mas-uul
mabruuq baan lena aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana sidii loo baahnaa inay heshiiyaan oo waxooda ku heshiiyaan ismuurta ishalleyn baa soomaalida ku mahmahdaay waa waa wixii laga sugaayey inay insha allahu sidaas garan doonaanna muddo badan baan quudaraynayna marka waa waa soo dhaweyneynaa adaanuna dadka soomaaliyeed oo samac jecel waxaa ka qayb qaatay dadka soomaaliyeed oo samac jecel oo jecel maaragtay dadka reer waqooyi oo jecel midnimada soomaaliyeed oo jecel wada jirka ayaa ka qayb qaatay saddex nin looma dhigi karo laakiin dadka soomaaliyeed oo wanaagga jecel baa ka qayb qaatay iyaguna way u muuqatay muddo isjijiida inaan maaragtay gacanta ogaaleysi iyo waxa weeye waxba inaynan kusoo baxaynin marka ufahamna waa keeneen waxa weeye caqli celin badan iyo maaragtay maaragtay consultation badanna waa la siiyey markii laga reebo ilaahay gaweyn oo casiiska oo dee isagu ah maaragtay yadi man yashaa qofku roo hanuuniya wayduli man yashaa allaha marka laga reebo dee dadkii soomaaliyeedna way caqligooda ay ku biiriyeen marka waa iyaguna way iskarteen oo dee dad caqliga oo waxa weeye maamul soo maray oo dhaqan loo nidaamle marka waa waa ugu mahadnaqaynaa
hadalka siyaasiga ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli muddooyinkii dambe si aada uu khilaaf xoogan uga taagnaa cidda maamulaysa kuraasta gobolada waqooyi iyadoona si aada ay usoo dhoweyd doorashada aqalka sare oo haatan heer gabagaba a maraysa waxaana ilaa iyo haatan ay ahayd caqabadan mid taagan islamarkaana ay jireen dhowr kulan oo loo fadhiistay kuwaas oo la doonayey in arrintan lagu soo afjaro balse ay noqotay mid weli sii jiitantay ugu dambeyn shalay ayayna ahayd markii war farxad leh uu kasoo yeeray kadib markii labadii garab ee isku hayay ay gaareen heshiis ku saabsanaa cidda maamulaysa kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi guud ahaana dhegeystayaal warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha sembe ee muqdisho intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warkii subax waxaa idiin akrinaya anigoo faysal cabdi faarax dhanka farsamada maxamed deeqalfe ayaa ka farsameeya warkan warka xiga intaan ku kulmi doona nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibiddaanba kugu ogaayo انا شلي امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دارت haye وحنا مغلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ده محاولنا يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد وايه saca codkeeda laga ka saaweyni kara